bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka raadiyo muqdisho uu idiin hayo caawa kuwada ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la yeeshay xildhibaanada dhallinyarada ee ku jira baarlamanka kaasoo ujeedadiisu ahayd sidii dhalinyaradaasi baarlamanka ku jira ay qayb uga qaadan lahaayeen jihaynta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan qaybo ka mid ah dalalka caalamka wasaaradda haweenkana waxa ay agab loogu talagalay dabaaldegga maalinta haweenka adduunka oo sideeda bishan ku beegan kala wareegtay howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana ay wasaaraddu sheegtay in xuska maalintaasi ay ugu talagaleen inay gurmad gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu maanta kulan la qaatay haweenka soomaaliyeed kulankaasoo lagaga hadlayay doorka haweenka ee dhinaca nabadaynta iyo doorka ay ka qaadan karaan gurmadka loo samaynayo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobollada soomaaliya isagoo dhinaca kalena ra-isul wasaaruhu maanta kormeer ku tegay qaybo ka mid a dekeda weyne muqdisho wararka dibadda ah ee aan warkeena caawa idinkugu soo gudbin doono hadduu allaydmana waxaa ka mid noqon doona madaxweyne trumpka maraykanka ayaa saxiixi doona wareegto cusub ama amar cusub oo lagu soo rogi doono dhinaca socdaalka dalalka qaarkood mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka aan idiin dulmaray iyagoo faahfaahsan markan kusoo dhawaadayo qodobo kale oo aan warka idinkugu hayo hadduu ay baydmo gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la yeeshay xildhibaanada dhallinyarada ee ku jira baarlamanka wuxuuna kala hadlay jihaynta dhallinyarada soomaaliyeed mudane maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulanka la qaatay dhallinyarada ku jira xildhibaanada baarlamanka soomaaliya kuwaas oo uu kala hadlayay sidii ay door uga qaadan lahaayeen jihaynta dhallinyarada soomaaliyeed ee qaarkood badaha iyo saxaraha ku dhammaanaya iyo qaar kale oo weli gudaha dalka ay shaqala-aani ku hayso waxaana dhallinyaradan ku jira baarlamanku ay iyaguna soo bandhigeen qorshooyin ku aadan oo lagu jihayn karo dhallinyarada soomaaliyeed isagoo guddoomiyahana talooyin iyo aragtiyo ku aadan habka dhallinyarada loo jihayn kara u soo jeediyey waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warbixintaasi noo diyaariyey ha yeeshee goordhow ayaan dib ugu soo laaban doonaa wasaaradda haweenka waa raalli ahaada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay haweenka soomaaliyeed kulankaasoo lagaga hadlayay doorka haweenka ee dhinaca nabadaynta iyo gurmadka loo sameynayo dadka ay dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku haystaan gobollada soomaaliya sida ay warkan ku faahfaahinayso waryaheena nasro bashiir cali
kulankan maanta uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayrow la qaatay qaar ka mid a haweenka soomaalida ay ka mid ahaayeen xildhibaanada dumarka ee ku jira baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu taageerayay qorshaha gurmadka abaaraha ee uu horey ugu dhawaaqay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dhagaysiga talooyinka haweenka ee la xiriira dhismaha dowladnimada waxaana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo gudoomiyihii guddigii heer federaal ee doorashooyinka abukaato cumar dhegey qaar ka mid a haweenkii ka qayb galay kulanka oo ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay garab taagan yihiin islamarkaana ay ku shaqayn doonaan barnaamijka gurmadka abaaraha ee horey ugu dhawaaqay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi ku habboon hogaanka xukuumadda soomaaliya abaartu waxay rabtaa dowlad committed ah oo dadaalaysa oo dadka riixaysa oo culimmada riixaysa oo ganacsatada riixaysa oo shacabka riixaysa oo adduunka soo jiidaysa waxaa keliya oo ka hadlaayeen waxay ahayd in shaqada koobaad ee noo taala haddaan umada soomaaliya ay tahay sababta bixinta dalkeena abaaro kulaabsadeen abaartana haysa aad iyo aad ayay ubaaxudweynta raiisan wasaare loo ahayo al abshir ammaanada dhowro oon ruuxna eedka gelin urursho soomaali asalsay ahaan jireen insha allahu iyo hogaankaaga kii abshir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xusay in maamulka gobolka ay toddobaadkan aruuriyeen raashin dhar iyo lacag laga jaray gunnada shaqaalaha dowladda hoose ee xamarta oo ay uga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha ay wado xukuumadda soomaaliya annaga gobolka banaadir asbuuc gudihiis waxaan aruurinay oo raadeen inuu soo gudbiyo waxaan aruurinay bariis la afar boqol iyo afartan iyo afar lool oo bariis ah waxaan aruurinay laba boqol iyo labaatan iyo saddex lool oo bur ah waxaan aruurinay boqol iyo todoba kaartoon oo baasta ah laba boqol iyo siddeetan litar oo saliid ah afartan iyo shan lool oo sokor ah boqol lixdan iyo laba jawaan oo maacuun ah siddeetan iyo afar kaartoon oo dhar ah labaatan iyo siddeed jawaan iyo iyo iyo- adigu calaa kulli xaal intaasaan aruurinay asbuuc gudihiisa waxaan isku darnay dowladda hoose gurnadeeda markay qaadanaysaan aan roob kasta mushaarkiisa wax ka gooyo lacag aan ka goynay konton iyo afar kun hadda akoon ugu jirto
xildhibaan ikraan faarax xildhibaan caasho koos iyo xildhibaan canab xasan cilmi oo ka hadlay kulanka ayaa caddeeyey in haweenka soomaalida ee ku jira baarlamaanka soomaaliya ay ku garab siinayaan gurmadka abaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayna tahay arrin muujinaysa dareenka u haya shacabka soomaaliyeed mudane ra-iisul wasaare waa lagula dardaarmay waana lagula dardaarmi doonaa annagu ilaahay idankiisa garabkaagaanu taagannahay geesahaagaanu taagannahay gadaalkaagaan taagannahay hortaadaan taagannahay haddaanu haweenka soomaaliyeed rabaa inaan gabdhaheena xildhibaanada aanu u istaagno lowar xukuumadeena ka dhahayay marka kaashanayna ra-isul wasaaraheyna weliba aan ka codsanayno inaan goobaha kaamamka ee qaxootiyada tagno waa anigu waxaan ahay qofka labaad ee kan soo labaynaya ee ka shaqaynaya kaam kastaan tegaynaa xero kastaan tegaynaa gobol kastoo soomaaliyeed baynaan tagnaa
in muqdisho laga furo ama gobol kastoo soomaaliyeed santaro santaradaas oo ah in kiilada briskaa la keeno in kiilada baastadaa la keeno in kiilada turkaa la keeno in kiilada safartaa la keeno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay in haweenka soomaalid looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan gurmadka lagu samata bixinayo shacabka soomaaliyeed ee ay wado xukuumadda soomaaliya dadka soomaalidna looga baahan yahay inay isku tashadaan oo aysan sugin gurmad bannaanka uga yimaada waxaan meesha wadankani maanta waxaa ka jirta abaar aada u badan masiibo markay dhacdana dalka cid u istaagtaa waa dumarka soomaaliya waa laydinku yaqaanaa horaa laydinkaga bartay Eh, idinkaan qabyaalad ku shaqayn idinkaan isku qoris ku shaqayn idinkaa yoolaalkiinu ka sugan yahay inta kale idinkaa wadaniintiinu ka sugan tahay dadka kale waxaan rabaa mar kale inaad hormuudka tan u noqotaan sida dalkan looga samata bixinahay abaarta suuriga maalintii baarlamaan ee golaha shacabka hortiisa aan ka istaagay waxaan sheegay in arrinkan uu noqon doono shaqada ugu ugu doorin aan qaban doono maalmaha soo socda mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka jawaabayey su-aalo ku saabsan aragtida haweenka soomaalida ee la xiriirta dhismaha dowladnimada ah ayaa caddeeyey in xukuumadda uu soo dhisi doono ay ku shaqayn doonto aragtida iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed ayna bilaabatay xilligii ka hortagga musuq maasuqa iyo isla xisaabtanka taa oo sare u qaadaysa sharafta iyo sumcadda muwaadinka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idinku bashaareeyo maanta in xukuumadda uu hogaamin doono xasan cali khayre inaysan sahlanaan doonin inaad wasiir ka noqoto waxaan rabaa inaad idin ballan qaado inaad idinku leedihiin dowlad eh, xukuumadda waxaan rabaa inaad idin ballan qaado marka aad sheegtaan hebel shaqadiisa gudan maayo In- inaan eegno inuu shaqadiisa gudanayo dalkani hooyar buu leeyahay inta yaroo leeyahayna si wanaagsaneyn ayaa loo maaray horta waxaan ka bilaabaynaa ugu horeeya inta yaroon haysano inaad nagula xisaabtantaan
codkaasi ugu dambeeyey waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali qare waxaana ugu dambeeyay warbixintii waryahayga nasre bashiir cali ee inooga diyaarisay kulankii uu la qaatay haweenka soomaaliyeed waa ururka haweenka kuwaas uu kala hadlayo doorka ay ka qaadan karaan nabadeynta iyo gurmadka xilligan ka socda soomaaliya ee dadka abaaruhu haystaan lagu gurmanayo wasaaradda haweenkana waxa ay agab loogu talagalay dabaaldega maalinta haweenka adduunka kala wareegtay howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana ay wasaaraddu sheegtay in ah, dhaqaalaha loogu talagalay xuska maalinta haweenka ay kala qayb qa- ay ka kaga qayb qaadan doonaan gurmadka abaaraha ee loo sameynayo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobolada soomaaliya sida warkan ku hayo cabdishakuur cali axmed wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey ee xuska maalinta haweenka adduunka ayaa maanta howlgalka amisom ee soomaaliya waxay kala wareegtay agab isugu jira fanaanado koobab iyo qalmaan howlgalku uu kaga qayb qaadanayo xuska maalinta haweenka adduunka ku-xigeenka madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya lidia wanyonta matenda oo qalabka ku wareejisay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha ayaa sheegtay in howlgalku uu rumaysan yahay doorka wanaagsan ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka cabdiqani sheekh cumar oo amisom uga mahad celiyey agabka ay ku wareejiyeen wasaaradda ayaa sheegay in sanadkan dhaqaalihii dabaaldega maalinta haweenka adduunka ay ugu talagashay wasaaradda haweenku siddeetan boqolkiiba ay ku bixinayso gurmadka abaaraha sanadkan runtii way ka duwan tahay sanadihii hore marka la fiiriyo Ee, waxaan maalmahan ka doodeyna waxay ahayd in maadaama dalku dhibaato badan uu ku jiro ee, uu k- ay ka jirto maxaa la yidhaahdaa ee, abaar in runtii aan yareenno ee, xafladaha lagu xusaayo maanta oo ee, wixii loogu talagalay xafladaha lagu qabanayo lagu taageerayo ee, maalinta haweenka adduunka aan runtii aan ee, u wareejino in lagu caawiyo dadka danta yar ee runtii abaaraha saameeyeen annagoo marka kaashanayna dhammaan ee, taageerayaasheena qeybaha kala duwan ee qeyb ka geysta barnaamijkan ee, waxaan rajeynaynaa siduu brograamka noo yahay in maanta si caalami aan ugu baaqno waxaa la yidhaahdaa ee, in la la kaalmeeyo waxna qeybna laga qaato ee, dadkan dhibaateysanaya soomaaliya ee abaaraha ay saameeyeen maalinta haweenka adduunka oo loo asteeyey sideedda bishan aan ku jirno ee maaj ayaa ah maalin lagu soo bandhigo horumarka ay gaareen haweenka adduunka iyo tacadiyada haweenka loogu geysto guud ahaan dunida cabdishakuur cali axmed
aada buu mahadsan yahay wariyeen cabdishakuur dhinaca kalena eh, howlgalka midooda afrika ee amisom ah, ayaa muddadii uu ka jiray ama uu ka shaqeynayo soomaaliya waxaa lagu sheegay in uu guulo fara badan eh, ka sugiyey dhinacyo badan oo amniga uu ka mid yahay warbixin la xiriirta mar kale cabdishakuur cali axmed hanoo soo jeediyo howlgalka tumin jiirsaday ee ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ay ka wadaan soomaaliya waxa uu bilowday lixdii maaj sanadkii laba kun iyo toddobadii markaasoo diyaaradii ugu horreysay ee siday ciidamo amisom ah ay ka soo degtay magaalada muqdisho leydiya wanyota motenda waa ku-xigeenka madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya waxa ay sheegtay in tobankii sane ee howlgalku uu ka socday soomaaliya uu lahaa guulo iyo caqabado ha yeeshee waxa ay sheegtay inay ka qayb qaateen horumarka dhinaca amniga iyo siyaasadda oo sabab u noqotay in doorashooyin isxigxigay ay ka dhacaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya would like to mark the importance of why we are talking about six months.
waxa aan jeclaan lahaa in aan calaamadeeyo sababta aan uga hadlayno lixda bisha maaj ee aanu goobtan saxaafadda joogta uga warbixinayno lixda maaj oo qaar badan oo idinka mid ah aanay ogeyn waxa ay ku beegan tahay sanad guuridii tobanaad ee kasoo wareegatay markii ciidamadii ugu horreeyey ee lagu soo daabulo soomaaliya maanta ayay ku beegan tahay ee lixda bisha maaj toban sano ka hor sida aad dhammaantiin ka warqabtaan midooda afrika gudaha soomaaliya waxa uu u dabaaldegayaa bishan maarso toban sano guuridii kasoo wareegatay markii ciidamadii ugu horreeyey la keenay soomaaliya inkastoo ay isku dhaf yihiin nabadda maanta soomaaliya ka jirta waa mid ku timid juhdi iyo dagaal lagu bixiyey soomaaliyada maanta ma ahan soomaaliyadii labada kun iyo toddobadii markii ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka saareen al-shabaab magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo gebi ahaan koonfurta soomaaliya laga saaray argagixisada soomaaliya maanta waxa ay joogtaa guulo ganacsiga ayaa shidan oo camirmaya qaybta waxbarashada ayaa sare u kacday tirada diiwaangelinta waxbarashada sare ayaa kor ah muqdisho ayaa maanta leh boqol jaamacado soomaalida qurba joogta ah ayaa helay fursad ay dalkooda dib ugu soo laabtaan iyadoo doorasho dimuqraadi ah ay ka dhacday gudaha dalka Somalis in the diaspora now have the freedom to return home and help rebuild their country and the biggest dividend of all the recently concluded democratic
warbixintii cabdishakuur cali axmed uu nooga diyaariyey ee toban sano guuradii kasoo wareegtay markii ciidamada amisom ay soomaaliya yimaadeen iyo muddadii ay joogeen soomaaliya isbedelada ay eh, qaybta ka qaateen ururka midowda yurubna waxay taageereen isbedelka dhanka siyaasadda ee ka dhacay eh, soomaaliya kaasoo lagu doortay guddoonka labada aqal iyo baarlamanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda intaba axmed faarax gaatamow ayaa warbixintaasi eegaya
ururka midowda yurub ayaa si weyn u taageeray isbedeladii ugu dambeeyey ee siyaasadeed ee ka dhacay soomaaliya iyagoo sidoo kalena hoggaanka soomaaliya ugu baaqay in ay u midoobaan oo dhabarka ay u xirtaan ka hortagga culeysyada ka jira dalka midowda yurub waxa ay ugu baaqeen siyaasiyiinta iyo baarlamaanka federaalka soomaaliyaba in ay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa taxadiyada ama dhibaatooyinka ka jira dalka taasoo ay ka mid tahay culeyso dhinaca siyaasadda amniga iyo sidoo kale arrimaha bani aadanimada midowda yurub waxa ay sheegeen in ay aada u taageersan yihiin isbeddelkii wanaagsanaa ee siyaasadeed ee ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya kaas oo lagu soo doortay baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal hay-adaha dowladda iyo sidoo kale hoggaanka cusub madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha midowda yurub war qoraal oo ay soo saareen waxa ay ku booriyeen dhammaanba dadka maamulka dowladda ku jira xilligan inay lagama maarmaan tahay in ay u istaagaan sidii loo dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaale islamarkaana dib loogu soo celi lahaa dhammaanba adeegyadii shacabka hadalkani qoraalka ee kasoo baxay ururka midowda yurub waxa uu ugu baaqayaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hooseba in ay ka shaqeeyaan sidii shacabka loo kasban lahaa oo markaasi dowladda iyo shacabku ay isugu xidmi lahaayeen islamarkaana loo dhisi lahaa islamarkaana loogu midoobi lahaa in dalku uu horumarka hadda uu cagta saaray horey ugu sii socdo waxay sheegeen sanadadii ugu dambeeyaba soomaaliya inay dhinaca horumarka kusii jeeday iyagoo ku baaqay in arrintaasi ay tahay in loo midoobo sidii ay hore ugu sii socon lahayd
halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne trumpka maraykankana waxa uu mar kale soo saaray go-aan aan wax badan ka duwanayn go-aankii ay kal hore maxkamadda federaalku ka hor istaagtay kaasoo uu ku mamnuucayay ilaa iyo toddoba waddan oo ka mid a dalalka muslimiinta oo ay soomaaliya ku jirto in socdaalkooda laga mamnuuco imaanshiyaha soomaaliya waa imaanshiyaha waddanka maraykanka waxaana go-aankan la sheegay in wax badan ay ka soo bedeleen inkastoo haddana aan la rumaysnayn in wax badan ka bedelan yahay kii hore waxaana kaaliyihiisu uu shaac shaaciyey oo uu warbaahinta u sheegay in go-aankan mar kale madaxweynuhu uu saxiixayo islamarkaana faafinta rasmiga lagu soo saari doono ha yeeshee marka la eego go-aanka ayaa waxaa la leeyahay waxa uun suurtagal noqon doonto sida kaaliyihu uu sheegay in dalalka qaarkood laga reebo haddana waxaa suurtagala in madaxweynuhu uu ku adkaysto go-aankiisii hore oo kal hore maxkamadda federaalk ee waddanka maraykanku ay ka hor istaagtay islamarkaana dib looga naqday madaxweyne madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu soo saaraya go-aano iyo amaro cusub taas oo qalqal iyo walwal badan gelisay dadka maraykanka ah warkii oo aad kala socoteen radio muqdishow codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii uu seego radio muqdishow dotnet ayay ka heli karaan